bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala kulanti wacaan wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoodna maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado hadahay oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegaystayaal oo subax walba hadahay oo kale raadiyaha cadaada aad ka dhegaysataan marka laga reebo subaxnimada jimcaha dhegaystayaal qodobada aad ku dhegaysan doontaan saakan idingu soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona weerar lagu laayay xubno badan oo ka tirsan al-shabaab oo ka dhacay gobolka hiiraan faafayno dheeraadaha oo ka soo baxaya weerarkaas iyo khasaaraha oo geystay ee aad barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegaystayaal aad ku maqli doontaan taliyihii ciidamada gorgorna waxaa lagu dilay xalay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya waxaana la sheegayaa askartii ka dambeysay dilka taliyaha in xabsiga loo taxaabay haddaba waxaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha wadal raalli ka noqda dhegaystayaal faahfaahin la xiriirta dilka iyo qaabka u dhacay iyo sababta ka dambeysay barnaamijkaan idigu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan kulan waa kulamada xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ka furmaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qodobada kale ee barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dil xalay magaalada gaalkacyo loogu geystay mas-uul sare oo ka tirsan maamulka puntland gaar ahaana wasaaradda maaliyadda qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordha ayaad dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay mahad nuure axmed anigoo sharmaarka ayaa dhegaystayaal idinla socodsiinaya gabagabada ama qaybaha damban waxaad maqli doontaan xubinta kalamaan iyo sidoo kale waxaan idingu soo gudbin doonaa gabagabada barnaamijka mar kale kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal waa sagaaliyo tobanka bisha tobanaad laba kun toban iyo sagaal aan ku bilaabanne faahfaahino ayaa ka soo baxaya dil xalay magaalada gaalkacyo loogu geystay mas-uul ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda maamulka puntland kooxo hubeysan ama kooxo ku hubeysan bastoolada ayaa xalay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxay ku dileen in la sheegay inuu mas-uul ka ahaa ama ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda puntland xasan cabdulla hiraabey oo loo yaqaan xasan sanweyne oo ahaa marxuunka dhintay ayaa waxaa la tilmaamay inuu ahaa taliyihii kastamka wasaaradda maaliyadda puntland ee gobolka mudug waxaana la ama toogtay ama la toogtay xilli lagu guda jiray salaada cishaha goobjoogayaal ayaa sheegay in ragga ka dambeeyey falkaasi oo ku hubaysan bastoolad ay goobta iskaga baxsadeen waxaana ciidamada puntland oo halkaasi gaaray ay tan iyo saaka ka wadeen baaritaano la xiriira sidai gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxihii dilkaasi ka dambeeyey mas-uuliyiinta maamulka puntland gaar ahaana kuwa gobolka mudug ayaa sheegay inay baaritaan dhaba ku samayn doonaan cidda sida rasmiga ugu dambeysay dilka allah u naxariistay xasan saweyne oo si weyn looga yaqaanay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waagariistayaal qaybihii hore barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaan ku guda jirnay faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ka dhacay gobolka hiiraan iyo shabaab la sheegay in lagu laayay weerarkaasi faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar lagu dilay xubno ka tirsanaa al-shabaab oo ka dhacay qaybo ka mida gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya weerarkan oo ahaa mid dhabagal ah oo ay fuliyeen ciidamada dowladda ayaa ka dhacay waddada xiriirisa degmooyinka jarelaqsi iyo buuloberde ee gobolkaasi gudoomiyaha degmada jarelaqsi maxamed nuur cagajoof oo la hadlay v o eda ayaa sheegay in howlgalkaasi oo ahaa mid qorshaysan ay ku dileen labaatan ka tirsan xoogagga al-shabaab oo la socda gaari caasi ah oo ku socdaalayay waddadaasi sidoo kale waxa uu sheegay in hub fara badan ay ka soo furteen raggaasi kuwaas isugu jira siddeed iyo toban qori oo ak fortisemana hal qori oo r b g-ya iyo hal qori oo nooca ay soomaalidu u taqaano dabajeexa ugu dambeyn guddoomiyaha cagajoof ayaa sheegay in xogta howlgalka ay la soo wadaageen dadka deegaanka kadibna ay suurto gashay inay laayaan dhammaan xubnihii al-shabaab ee la socday gaarigaasi weerarkan ayaa daba socday kadib markii al-shabaab dhowaan ay dad badan oo dhallinyaro ah gaari kala degeen kadibna ay ku toogteen gobolka hiiraan sida uu guddoomiyaha uu sheegay waxaana guddoomiyaha cagajoof uu sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolkaasi hiiraan hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan oo degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado markaana muqdisho kulamada xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta dib uga furmaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maantay oo taariikhdu ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bishii oktoobar waxaa lagu wadaa in kulankoodii koowaad kalfadhigii lixaad ay ku yeeshaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka kulamaanada xildhibaanada golaha shacabka ayaa dib u furmaya kadib markii uu dhammaaday fasaxiiwaa fasax laba bilah waa fasaxii labada bil ah ee ku maqnaayeen xildhibaanada iyadoona dhowaan kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka uu si rasmi ah u furay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ajendaha waa ajendayaal kala duwan ayaa waa ajendaha shirka ayaa maanta ah hadaljeedinta gudoomiyaha golaha shacabka aqrinta koowaad ee heshiiska ilaalinta hidadhaqameedka aan muuqan iyo heshiiska qoseeya ilaalinta hidaha dhaqameedka midka dabiiciga ah sidoo kale xildhibaanada ayaa xalay waxaa loo diray fariimo ku aadan maanta uu jiro kulan islamarkaana ay dib u furmayo kulanka golaha loogana baahan yahay inay ka soo qaybgalaan waxaana la filayaa goordhow inuu ka furmo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka ayaan ku guda jirnay magaalada muqdisho askartii ka dambeysay dilkii allah u naxariistee taliya maxaaday oo xabsiga loo taxaabay ciidamada booliiska soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay ciidankii ku sugnaa kontaroolka hotel naasaha balootuul ee magaalada muqdisho oo lagu dilay ama lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilkii taliyihii ururka gorgor ee kumaandoosta ciidanka xoogga dalka iyo mid ka mida ilaaladiisa askarta ayaa rasaas ku furtay gaari uu saarnaa taliyaha ciidanka gorgor wuxuuna u geeriyooda dhaawac ka soo gaaray rasaas lagu furay taliya ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliiska soomaaliyeed sakiye xuseen axmed ayaa xaqiijisay in dhammaan la xiray ciidankii ku sugnaa kontaroolka uu dhibku ka dhacay islamarkaana hadda ay ku socdaan baaritaano ciidanka rasaasta furay ayaa waxaa wararku ay sheegayaan inay ahaayeen ciidamo booliisa oo ilaalo ka hayay hotel naasablooto oo hadda loo bedelay maa'ido taliya maxaa ayaa soo noqday ilaalada gaarka ama taliyaha ilaalada gaarka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh iyo sheekh shariif sidoo kale waxa uu ka mid ahaa saraakiisha dalka dibaddiisa wax kusoo waxbarashada u aaday waa hegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaho qaybihii dambe barnaamijka ayaan dhegeystayaal isa soo gaarnay markaana xubaynta kalamaan hw maxaa tiiriya may erti midi miidaysay maahino waryaaya war ma haysaane dowladdu waxqabadkii ay ku faani lahayd mar dhoway soo bandhigaysaa taallooyinkii magaalada muqdisho ee dagaalkii ku burburay ayay dib u soo noolaysay marka waa baxaysa in hadda mar dhowaa bacda laga fiiqaya oo daawanaysaan haddii alla yidhaah war taalooyinkaas nabadii noola maluuqara warna miya hortaana mayliyaabaylan ololodku dhuuriya oo malaariyan waraasan dalki iyonay dadka walka gobashan baahan shiid amandhaardumi dhishawjay may may hebhanii kordhiya uno damneedom duusinaya waan unan dhagamaanila war haddaad gaajaysan tahay waa la lebistaa taalooyinkana waxay ka mid yihiin bilowda magaalada ana waxaan soo xasuustii xilligii hore oo xamar xamar ahay war adeero taallooyinkani way isku jiraane ma la kala saaray artaallooyin horta hala dhisa ma xumee aniga horta waxaan la yaabanahay tiisayidka xayna ugu dhiseen horta dowladda soomaaliya waxaan isku ogayn in shabaab lala diriro taalladii sayidka in dib loo cusbooneeyo anugu waxaan u arkaa inay shabaab dhiirigelin u tahay sababtoo a markaad taariikhda dib u eegto oo dhaqamadii sayidka barraadiso qofkii naftiisa iyo maalkiisa uu bannaysanayo wuxuu dhihi jiray waa xujoobay shabaabkuna waxay yidhaahdaan waa ridoobay waa hal mabda' labadaas eray kala adeegsadaan marka waxay ku kala duunaayeen godane iyo sayidkii haba yaraatee ma jiraan waradeer haddii taalladii sayidka taagteen annaguna taalladii godane ayaanu taagaynaa warnimayow sayidka waxa iga filan wuxuu ahaa gabayii cali jaamac haabiil wuxuuna yidhi muslimnimo nimaan kugu dhaqayn muuminnimo qaasa gaal maxasta ku dhowra ood magansataa dhaama bismillaahi raxmaani raxiim shabaabku inuu nagu cusub yahaan u maleeyaynaye ma horaw u jiray war cali jaamac haabiil ma taqaanide rag taageerayaasha sayidkaaga kuwa hadda taallada dhisay oo kale ay markay yidhahdeen waa mahdigii diintu sheegtay wuxuu yidhi safar waa la taakulaynaya lama tayiisayn turuqyada intuu gooyo buu timir ka cootaa kun tawxiid qoraysou sidii tays u gowracay toddobuu qabaa naago xora tuu falaa darane ma talyaanigaana mahdiya tirina waayaabe warqamaan bulxanna wuxuu yidhi alle ahlucilmina waa yaqaan waana caytamiye carabkiisa sowmuma baqiyo codadkan uu baani war sayidkuna wuxuu yidhi oomaadda duulayay cadan ka keeneene cirkiiyo dhulkas qabsada cadhadhaqdoodii adiguba caqlaad leedahay carar maxaa dhaama aryaadhaha sayidku dadki dhintay ow ka mid ahay xaawataakaa ka mid ahayd dhagaxtuuraa ka mid ahay axmed gureeyaa ka mid ahay eswaay eelaa ka mid ahayd dadki dhintay intaad ka daba argaagaxaysiin ayaa koo dhanna taalooyinkoori waa la dhisay ha ku argaagaxina dad dhintay iyo kuwii noolaayaan xabbad haysanine waxaan anigu intaas ku dari lahay how ninkii dhintay dhul waa heele halka dhaqmaya xaad dhahdeen ninkii dhintay dhul waa heele halka dhaqmaya xaad dhahdeen war aniguna waxaan dhihi lahaa anoo waxba ilowsanayn dadiilkii jira aadima anoo waxba ilowsanayn dadiilkii jira aadima haya laashin munuqow warana waxaan dhihi lahaa intan jeclaadaaba waa reera gabadhoodii ayaduna i soo doono bay dhihi taqaanaaye anna lacag ma haystee midaan soo xadaan rabeeye qod basro ilaahowna sii caadil baa tahay war gabar islaamadoo laha hadi tii hor la ilaahay dembisheenna oo dhaafa tookal ilaahu maabaneynsiidayoo la hadaw war hadduu jacayl saas ku waayo lacagnahay ku hays sanduuqa gurmudka guurka shalay haldaa furay war aniguna waxaan ku dari lahaa casrigan ma laha aadanuhu caadadii hore cisigii ka gudub gobonnimiyo ceebka dhowrsigii waxaan cunin inuu cuno ayuu camalki joogaa anna waxaan dhihi lahay hooyaalayay hooyalayla isma waalwaalo qanqanqanqanq war adeerow anna waxaan odhan lahaa hooyaalayay hooyaalayay gabayga way ugu horraysaaye dowladda horta shuruucda suugaanta soomaaliyeed ha soo saarto wax kale ku qancin mayne waryaa dowladdu waa soo saartay shuruucdii suugaanta soomaalida waad ogayd xuskii kowda luuliye qaranka laba wasiiroo geeraar iyo baraambur wataa ka heesi war wasiirrada sheegaysa beylihii khadiiji miya anigoo mucaashaqa markaan jabadka soo fuulay waa adinkii jacayl aawadii ooday i lulaye war iman taleecasiyaa waa dabaalnimo aruur mahaysiine maanta ceebaa dhacday gobolka gadow ayayna ka dhacday ceeb ha igu sheegin ceebaanba necab ha qandha xanuun badan ha qaatee abdulla osanley ma arne eebuu laba afmaroojis waaye horaa waxaa loo yidhi adduunya ceebaa log hordaa aakhirna cadaab war warkaan naga dhex gelinaya dhegaysta war wasiirka amniga jubbaland ee maxkamadda la soo taagay maanta gobolka gadow rag loogu aarayo oo ganacsato badeecadooda iska gadanaya ah oo madaxweyne farmaajo ay qaraabo yihiin ayaa la afduubtay markaa gaalkacyaa ka maqli jira qabiil qabiil loo afduubaye ma dhaqan xumadii baa gobolka gadow ka bilaabatay war gaalkacyo waxaas waa ka ilbaxday waxbarashada kaalanta labaad ka gashay war aargoosi iyo afduub arrin habboon maahane dadka gobolka gedo arrinkaa ha ka hortageen war waxaa la yidhi nin la xiray nin baa loo xiraa waa dekanadiisa nin dameer haraatiyey xaggee arki laga dooni marka arrinta cabdirasiid janane maxkamadda gobolka banaadir la keenay dadka gobolka banaadir ha ka hortageen nimayo waxaan maqli jira matuugaasaa lax ka dhaarsataa hankoolka galmudug waa kaasi car nabad ha ka shaqeeyo war shirkada ganacsi oo ka shaqeeya sarrifka lacagaha onlaynka ah ayaa ciidanka booliisku albaabada isugu dhifteen baa layidhi meheradahoodii qalabkiina waa laga aruuriyey ayagii maamulkoodii iyo shaqaalahoodiina xabsigaa loo taxaab ciidamaduna waxay sheegeen inay argagixiso si hoose ula shaqeeyaan oo baaritaan ku socdo aniyaa online haday ahaayeen ma offlaynaa laga dhigay aryaadhaha ilaa ganacsatadaas dembi lagu caddeeyo idinku hadda dembi hasaarinaya jooga anwar mahaysina waxaa maxkamadda ciidamada maanta la hor keenay waa guddoomiyihii degmada maxaas waxaana lagu eedeeyey ku-xigeenkiisii inuu dilay acuudu bilaahi min ashaytaan war dilkii ku-xigeenkiisa shabaabaa sheegtee waa la shaqaynaya miyaa loo heestaa war amaha la shaqeeya ma yuusan la shaqaynina guddoomiye uu guddoomiye ku-xigeennada iska ilaaliya leenadaa dakana ka galay aryaa ama dakana ha galo amba yow dakana gelina shuutaa laga rabaa inuu suuratulmaa'ida ku kor akhriyo war gudoomiye cumar finas wuxuu yidhi nin la magacaabay wax ma qaban karee dhiiqada hortiimintaa la iska qaada war gudoomiye cumar finas wuxuu yidhi guddoomiyayaasha degmooyinku waxay shaki ka qabaan oo ka baqayaan in xilalka laga qaado aniga ima qorshaysna qofaan shaqayn weyn inaan xilka ka qaada aryaadhaha aan wax idiin sheego gudoomiye cumar finish lama dooran dadkunasay u rabaan war guddoomiyaha degmada wadajir maanta wuxuu yidhi kalamaan baan ka tirsanaa maanta laga bilaabo oo adeer ayaa soo qoray warya kale maantana four boint five kan oo kadarteen haatana war ra'iisul wasaare khayraaba yidhi xubin baan ka ahay kalamaane maxaad guddoomiyaha ugu diidaysaan war xildhibaanada golaha shacabka qaar ka mid ahaba ka tirsana maxaad sheegaysaan wareede xildhibaan mustaf dhuxul horta xaggee aad aryaada madax kale maanha noogu darinninoo geedkaan hanaga keenina yaysan xilini ninkii walaaloo ku yira walaal uroonaa la yira ninkii walaaloo ku yira walaal uroonaa la yira warweriyo calimaadkeed iyo kambaalu ku dhumaa la yidhi waa waalantiina ninka baafiya warwar ma haysiine weriya ismaaciil sheekh khaliif turkigaa lagu qalayaa a layidhi mar kale weriya salmaan iyo weriya baafana waa kor taagan yihiin maca guddoomiyihii jaaliyaduna waa kor taagan yahay tol iyo dowladna waa u baahan yihiin war adeer salmaan rusti beri horaa la dilay xagad ka waarantay aryaadhaha madaxda wasaaradda warfaafintu waxay dhaheen cabashada ismaanciil sheekh khaliif waa ka garaabaynaa waxna waa ka qabahaynaa hay dhaheen warweelmu buyawal gobada lankafidhii madiida walaala weriyihii intixaanka ah cali aadan muumin muxuu weli kismaayo ku hayaa nimayo war may kahay walse ow xidigiisa reer walay kahayan hawsan kismaayo kahaaya kollayba cali aadan howla'aan maahnu malaynayaa war axmed cawil wuxuu garowga ku hayo calina kismaayo ku hayaa ee naga tag niman yahow baxda iyo caagga iyo badiba maacuunta baabuurta aanfuulla iyo weliba baaskiillo lambada iyo bateriyaasha iyo qalabka biifiga guriska iyo musmaarka iyo xargaha sida barootoonka sariiraha bukaanka iyo dawada lagu baskoonaayo hubajiyo cadaawaha hadday labadu boorowdo laami budul la saariyo wixii beled qusaynaya dharka badanka qariyo kordhiya aadmi bilicdhiisa biladdayaha maqas iyo timaha bay timada feerta koorsheegta bidix lagu xirtiyo kabaha baamooska fargashiga barbaar iyo gabdhaba bilahannaankooda jijimaha bilaad loo gadayo inan la buunbuunsho balaayiin alaabo intaa boqol jibbaarkooda buhda iyo guntoodiiyo cilmiga lagu bislaynaayo beeshu waa ka cayr oo dad baa beec u keensadae soomaaliya baraaruga markaan baaqi ma nahay farsamada fariid waaye waa in lagu faanaaye
waraadhaa war ma haysaane magaalada boosaaso wixii dad joogay maanta madaxweyne deri bay soo dhoweeyeen oo wixii kismaayo joogana asagay soo dhoweeyeene dadkuma asagay u howlaayihiin warnamiyow denintigisu kismaayo ka boojaysanaay iyo nabadi noolal geelashay godi waana ka faa'iidaysati dadweyniyo taaska jibaabow iyo hadhow ayan dani war warkaan naga dhex gelinayna dhegayst siyaasigii muuse cali jaamacna maxkamaddii sii daysay waa kii u hambaliyeeyey laakiin xabsiga isaga laga bixiyey ee boosaaso dad badan oo kufsi gaystay baa lagu soo xira warwar ma haysida koonfur afrika waxaa la yidhi nin gabarh kufsaday baa maxkamad la keenay markaasuu maxkamaddii gudaheeda wuu gabadhii uga tiriyey gabay ingiliisha oo macnihiisu ahaa adinku ma taqaaniine gabarh wanaagsan bay ahayd kufsina ma astaahilin anigaa qaldamay wariya mayleeray hoosadan kuunduru doonga malka gamaanyodaw gabayga markii tiris lakafadaay madus bankilutis yaaliyahayti madus maxkamadda la saariya gabay waa jeclahay waa fiicnaadeen wariya shugul humo ay taastiin suubi uwaana waryaa beenta iska daa nin gabyahay gabar ma kufsadee war ayaantan golayaashii deegaanka dagaallaha ka socda iyo khilaafyo badanaa la leeyahay maxaad ka ogtihiin war buulo burda iyo bardaalaba dhibaataa ka taagan war waxaasi ceebtiinna maaha waa caadadiin aryaadaha war ma haysiin cabdulaahi sheekh xasan mugu cumar finish guddoomiye laga dhigay ow xishoodo mucaarad waa iska dhaafiyey warniyo cabdiraxmaan cabdishakuur markii qarafaan wasiirka laga dhigay muxuu u xishoon waayey waryaa xildoonid lagama xishooda ma marintiin adinka war bani aadanka bani aadan iska imaanin isku gorasho ma eh dadka daa'inkeega uumi dibcigooda hal maahan aryaadaha war ma haysiina ra'iisul wasaare khayre xalow dheelmadaa la yidhi maraykankowna fattax ka yidhiyaa la yidhi diintina waa la cafihahaa la yidhi dayhe war xildhibaan xuseen xarab ciise oo mucaaradka ka mid ah ayaa warqaddii hantidhoorka uu soo saaray shirki la galay oo mucaaradku ra'iisul wasaaraha maraykankaba uga sii horreeyeen shilin nala kuma lahan waxaa la sheegayana waa been abuur dayn nala ku leeyahana nala ka qaadi ma ma naloo soo dooni karo ninka xoog diyaaradihii ruushka kurbrooya kurbrooya mataanjeeshi ruushka laga war deenta hala iska baxso waryaha
taga tagoodaa ka jabe
waa hagaag dhegeystayaal xubintaasi kalamaanaya barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka dhegeystayaal u dambeysay waxaa barnaamijka soo saaray saaxiibka imaha nuure axmed anigoo sharmaarkaa idinla socodsiin intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
anoo nool ma arkaya dalkeeno amino awoodaysiiraho ana ku kala soconayo dagaalkii la soo aftaray anoo nool ma arkaya anoo nool ma arkaya ilaah baa garanaye sidayna la tahay annaga haddaan ummaddiisu gabin insha allah hooy iman insha allah hooy iman insha allah hooy iman insha allah hooy iman ilaah baa garanaye sidayna la tahay annaga haddaan ummaddiisu gabin insha allah hooy iman insha allah hooy iman insha allah